waxaan maanta ka hadlayaa waxa weeye arrimahan xukuumaddan sigaayo intii ay ku guulaysatay doorashada ee ay waddanka xilka qabatay maxay fulisay maxay see aanay fulinin baa la weydiinaya dadku inta badan is weydiinaya waaya xukuumadda sigaayo xilligii ay ku jirtay tartanka wax badan bay ballan qaaday oo ay qaban doonto wax badan oo wax badan oo ballan qaaday maxaa ka fulay waa dadka isweydiiya oo arrinta su-aasha dib loogu noqdaa sida xasuusantii amada dowladda somaliland ay dhammaanteed xasuusan tahay xisbiga kulmiya wuxuu qoray guug udub guug ma qorin oo waxay qaban doonaan iyo waxa ay kaga hadlayaan may qorin oo ma ma jirin laakiin kulmiya wuxuu sameeyey kitaab aanu dal walba horyaalaa ayuu sameeyey waxyaabaha ka xasuusta wax kamid ah waxaan wadanka u samayn doonaa ayaa kuqoran kuqoraan jirtay sharciyad baan usamaynaya wadanka ilaah waa amagi waayo sharciga imanka maxkamadaha yaalla ma aha waa sharci somaliland qortay maaha kii dowladda soomaaliya qortayna maaha waxa weeye sharciga yaalla waa maxkamadaha waxa weeyaan hindiya baylar koor baa kamid a waxaa kaloo yaalla sharciga talyaaniga kamid a sharci alla sharci imanka wadanka maxkamadaha yaalla imanka lasoo qaato oo wax lagu xukuma ma jiro waxyaabihii ilaahay ololaa ku galay kamid ahay inuu maxkamadaha ka qabto oo uu wadanka sharci u sameeyo ilaa iyo hadda lama hayo maxkamadaha jamhuuriyadda somaliland waa ka wareysaa waxa ka dhacaya iyo fadeexadda iyo laalo saddexdiisa lagu lagu kala qaadanayo hortooda waa lala socdaa somaliland waa ka dhirisan tahay waxaan ka xasuustaa waxyaabihii ay balan qaadeen madaxweyne siraaya buuggiisa wuxuu ku qoray anigu markaan aan talada qabto madax welis waxaa kaga iman doonaa gurigeeda madaxtooyada ma iman doonto gurigeeda ku qorantay inkii doonaan u weeri karaa imika anigu waan hayaa cid walba cid walba waa haysaa inkastaan maraayo imika waa la guriyaado dib baa la guraa haddana waa waxyaabihii uu madaxweyne siraaya ku qoraye wuxuu wax ka qoray wuxuu waxyaabihii uu balan qaaday kamid ahaa inuu saxaafadda madaxa banaan uu xaqeeda ilaalin doono uu saxaafadda wax ka qaban doono aanu caburi doonin waa ogtihin oo saxaafaddii u caburiyey oo caburin ku sameeyey waxaa ogtihin dawliye ee somaliland lagu xidhay inaanay liiska kaga jiraan xagga hore maanta wax albaabada u laaban yihiin oo xidhan haddii eedinka leeyahay haas baa xidhan somaliland times baa xidhan waxa xidhan hubaal baa xidhan ilaa iyo haddana maxkamad sharci inta lasoo taagay wax cad oo dembiga oo kiisa lagu xidhay lama samaynin haddii uu qofku laftu shaksigu ama weliyuhu gabad wax dembiya waxa wanaagsan dee in isaga la xidho ama lagu soo qabo laakiin wargeeska dembigu ogaa iyo iyo qalabka yaalla cid kasta cid kala cid kasta qori karta saxaafaddii meeshay kala maraya waa ogtihiin saxaafaddaa soo saarta silaayo oo aada uga ugu hadlantay maanta saxaafaddii colaaddii ugu beyneed ka bilaaba waxaa ogtihiin wadanka wuxuu ugu yimi hay-ado badan oo dhisan oo shaqeeya sidaan horeba u sheegay hay-ado badan oo shaqeeya ugu yimi imanka waxaa lagu horeysinaya xagga amniga ayaa waxyaabaha wadanku marka amniga uu halku marayay iyo maanta halku maraya ayuu baan arrintaa ayaan aada uga hadlaya waxa ogtihi wadanku maalintaa anigu fadhi kudir wax layaado ma habo laakiin wax dhibaatay wadanka kama socon xuduudda somaliland wax yar baa hartaa kuwa hoose calanka somaliland baa ka taagnaa xafiisa somaliland ay leedahay baa ka jiray dowladda hoose a ka shaqaynaysay farasaa baa joogay shaqeeya laasacaalad waa kadaalag bay ahayd wax mudaharaada iyo dhibaatin kama jirin tareex lama gaadhin laakiin wadan kale somaliland gacanta ku jirta amniga way ku wada noole dhibaatadii ugu horeysay wuxuu ku bilaabay in amni amnigii uu khalkhalo oo laba beeloodoo isku hayo berked yar oo meel ku taalla cidlo ah ciidamada qaranka loo diro oo la adeegsado halkaasoo ciidla iyo amaalbo ay kaga baxeen dadka somaliland u dhashay labada dhinacba reer boodana waa somaliland reer meesha lagu yihahdo ciidamada qaranka waa somaliland waxa weeyaan maamul xumo ayaa sababtay ka timi xukuumadda siraayo iyo haasanaan intaa waxay ku darayaa waxyaabo badan oo ka dambeeyey oo dhacidaa jira kan ugu dambeeyey aan soo qaato beliga diga guuladaada beliga diga guulada waxa weeyaan labada beelood walaalaa wada degaas qabtay khilaaf baa ka dhacay boqol iyo lixdan sanaduu beligaas wada reerbaa magaciisa uu ku baxay reerkii magaciisa ku baxay baa waxay damceen inay ka qotaan baraago yar ka qodaan oo ay dee magaaleeyaan sharcigaa dawladii somaal somalilan markaa ka telinaysa u siito wuxuu yihi waxa la yihahda xukuumadda sinaayi ciddii u shaqaynaysay ama barasaabka ama maayarka nimanka jooga waxa weeye sharci ka horeeya dawladdan axmed sinaayo oo shaqaynaya ma jiro waa wax lala yaabo sharciga annago aan bixinay unbaa sharciga wixii inaga horeeya waa sharci daro taa waxaa kale ahay hadday idinku sharciga ilaalin weydaan maanta kursigii baa ku fadhidaa ninka waxaa lagu yaqaanaa marka afrikaanka ama dadka waxaa lagu yaqaanaa marka ay kursiga ku fadhiyaan iyagu wuxuu reerkiisa beeshiisa iyo beeraha kale wax dhex maraa inuu beeshiisa ku jiirsado oo uu joojiyo beesha kalena uu u buriyo saasi loo jir aan kuusoo qaato sida xukunka xukunka caadiga ah ee ilaahay soo dhogay baa sidaa ku dhisan nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam markii uu dardaarmayey reer binu haashim kulama dardaarmin wax xukuma inay qabtaan wax dheeraadana kulama dardaarmin ma sinin wuu kula dardaarmi lahaa haddii ay khayr ku jiro isagaa kula dardaarmi lahaa khayr kuma jiro in wax qabyaalada ay arrintaasoo kale in qabyaalada reerka lagu dabaqo kuma jirto dal kuma jirto waaya marka waxa weeyaan anagu horta marka waxaan marka hore ku talinayaa horta marka hore nabadgelya ayaan ugu baaqayaa labada qolada cabdalla carab weliba nabadgelya ugu baaqayaa waxaan ugu baaqaya inay isdejiyaan arab baan iska idhaahdo arrintaa ay si miyar ay arrintaas uga jawaabaan aanay ku degdegin cilmu rigad baa dunyada ciid unba hodey caqli u ahay dadkii caqliga u ahaa waa la yaqaanaa soomaalida ku tira ku mahmahdaa ninkii talin ninaan talin jirin maalinta uu taliyo waxaa taga mi waxaa taga baa midaan tegi jirin maalinta uu nin aan qaybin jirin wax qaybiyo waxaa qada baa midaan mida weliga qadin waxyaalta maanta midaan talin jirin baa talinaya horta midaan qaybin jirinna wuu qaybinaya madaxweynahana anigu waxbayga kulama taliyo sababtaa in badan badan baa la taliyo dhagihiisa waxba ma maraa waxaabaa kala hubinba in madaxweyne wax dhegeysta iyo in wuxuu loo sheego labadaba ma karbo taasuna waa qodobka ah baligaa waxa weeye arrintiisa nabadgel nabadgelye ayaa lagu baaqaya in usoo dabaalo ciidamada qaranka ee la geeyey in laga laga soo celiyo dadkii lahaana loo fasaxo sharcigana dawladda ay tixgelisa ka horeeya iyada laba beelood oo walaalaa oo meel ku dagaalamin in been la taageero waa arrin aada u khaldan midda kale waxaynu ognahay oo ugu waxaad ogtihiin war guursi maxay ka shaqeysaa guursi baa arrin jiri jirtay guursi waxay ka shaqeyn jirtay nabadgelyada beeraha dhex marta dawladdan guursigii miyay baabiisay oo mudakordinta way haysataa wax kale ma qabtaan miya waa su-aal nimankii guursiga ahaa ee markay reeruha ama shaqaaqooyinka waddanka ka dhaca iman jiray ee wax ka qaban jiray ma guriga silaayo iyo agagaarkiisa iyo madaxtooyada ayuunbay ku leegihin imanka waa qodob waxaa kaloo intaa ku daraya waar magaaladu dhaqan baydan gobol kastaba dhaqan buu leeyay salaadiin buu leeyahay cuqaan buu leeyahay dada waxgarado aqoon-yahana buu leeyahay dhalinyar buu leeyahay wax labada w mar haddii wax dhacaan dunyada dadku waa bashar oo way haldamayaan carab iyo nabadiisa daan bay saqanayaan waa in dad kale loo diraadiya oo loo fariistaa dawladdu dadkeeda ay u dirtaa oo arrintaasoo kale ay xaliyaan inta wasiiro laga soo dira hargeysa amar loo soo dhiibo oo layaha sidaa fiiya ciidamadaas hadda lagu qalaxiyo dad islaamka guryahooda jooga de waxay ogtahay waa wixii faqash laga diiday faqash wixii laga diidayna cidina aqbali mayso madaxweynaha waxaa iga xasuusin lahaa maalintii dhagaxdheeda guri waa magaalada ku dhashay dhagaxdheer afar iyo toban nin oo isreer yihiinna maalinta waa lagu dilay dhagaxdheer waxaa gubay dowladda soomaaliya banaagaha way aastay daarana way burburisay sidii uga damqaday reerkoodu ayaa dee nin kastoo ilaahay abuurayna marka sidaasoo kale loola dhaqmo uga damqanaya de arrintan iyo arrintaas waa waxba isma dooriyaan waxaa ogtihiin hareeraha somalilan somalilan goboladii bariga dhammaantood imaka waxa weeyaan aad baa raxal baa ku jira amnigeedii siyaasiyiin caana ayaa ka tegay oo imaka ku geeray puntland siyaasiyiin kale ayaa la leeyahay imaka faraha kusii taagan yihiin keisaa kamid oo tegay dhinac xaasadaa kamida fada fa-aad aadan cabdaa la hadalhayaa kuwo badan oo kale guuxayana waa la sheegayaa oday dhaqameedadii iyo garaadadii iyo coqaashoodii waa ogtihiin waxa weye dadkii lala hadlo oo loo yeedho oo wixii ay tabanayaan lagala hadlo ayaa dee loo baahnaa waxaabad moodaa dawladdu inay iyadu arrintan sii fogeynaysaan wax kasta laga dan lahaatay galbeedka jamhuuriyadda marka la ego somalilan ya waa ogtihiin dhib badan baa ka jirta waxa weeyaan dulmi baa ka jira dad badan wax tirsan ayaa ka jira mar qura wax qanciya laguma odhan waxaan taa ku darayaa nabadgelyada gudaha marka la eego ilaahay baa wax dalka ilaaliya oo nabadgelyada ilaaliya ciidan maanta qara ciidan maanta somalilan oo lagu faano oo nabadgelyada wax ka qabtaa ma jiro dadka ayaa aada ugu dadaala inay nabadgelyada ilaaliyaan maxaa u maraga waxaa u maraga kuwii dadka laayey ee dadka xabadda ku dhuftay iyo kuwii dumarka intay googooyeen hilibkoodii jarjaray askarimo soo qaban laakiin dadweynaha inta soo qabtay ayay agdishimada keeneen dhulka station bresyada ayay keeneen kuwii agagixisada ahaayee dadka laayey dadweynaha ayaa gacantooda soo qabtay markaasay jeelkii lagu xeeyay haddana intay ka dhaceen ayaa haddana dadweynuhu ka soo qabtay suuqa halkaa waxaa ka muuqanaysa in dadweynuhu ay yihiin dadweyne wanaagsan oo dad ilaahay dad wanaagsan aada u wanaagsan ilaahay ha ammaane ammaanan yihiin waxna ay qabanayaan laakiin ay la yihiin maamul waxaa baan odhan karaa oo intaana ku dari karaa waxaan intaa ku dari karaa ku darayaa dadweynaha haddii laba iyo tobanka saacadoodee maalinimo mid kamida mid labaiyo tobanka saacadood maalin hal saaco kamida haddii u shaqayn lahaayeen mas-uuliyiintu mas-uuliyintoodu kaba dahabaa baa u geli lahayd kaba dahaba waa labaiyo toban saacadood waktiga labaiyo tobankaas saacadood waktiga haddii ay saacad kamida oo keliya u shaqayn lahaayeen mas-uuliyiintaa xilka loo dhiibay waxaan u malaynayaa inaan kaba dahaba u geli lahayd ama saas dahaba laakiin waxaan farcay waa saacad ula dadka u shaqeeyo halkaas arkaan kaga tegaya waxbarashada waa ogtihiin maanta waxbarashadu maalintii madaxweyne silaaya ku guulaystay iyo maanta seebay liidataa waa su-aal waxay liidataa maanta maanta ayay liidataa waxa weeyaan maanta ayay liidataa maalintii ay maanta maalintii ka horeysay ee madaxweyne ku guulaystay waxbarashada lacag baa laga qaadi jiray oo dadka dee macalimiintu waxa weeyaan lacag bay ka qaadi jireen ardayda xoogaale waxaa loo sheegay oo markiiba la amray in oo dadka loogu sheegay in waxbarashada oo waxyaabihii uu ballan qaaday madaxweynuhu kamid ahaa in bilaash laga dhigay waxa weeyaan guna looma qorin ku filan macalimiintii waxa weeyaan washamaanadii lacag looma qorin suuliyaashii iyo biyihii iskuullada lacag looma qorin oo bajet looma qorin labadii wixii wasi xidhay dabeet waxa weeye macalin waliba iska tego furtay maraykan waxbarashada tayadeedina boqolkiiba sideetan bay hoos u dhacday saasaa weliba qabiyaarada ku dhex jirtaa oo loogu dala qabiyaara iyo midabkii kala soc saamareyntigii beeraha ee ka jiray xagga waxbarashada boqol kiiba boqol baa iyalaa lagu xadgudbay oo xadgudba ay ku samaysay dowladda ninka jirta gobolka ku dheer baa haddaa soo qaato afar mas-uul oo beero wal kusoo jeedaa oo qaarna ay geeriyoodeen qaarna ay geeriyooniyeen dal ilaahay ama laba delay ama ay hawlgab ku sheegeen dhammaantoodba waxa lagu bedelay cid kale haddii laga reebo guddoomiyii ugu dambeeyey cabdi axmed ninka loo jeedo guddoomiyihii gobolka ninkaas oo aan weli xilkiisi cid loo magacaabin laakiin ninkala hayo isaga weli masxiga loo magacaabin taasoo samameysii gobolada iyo dadka iska horkeysay bay ka mid tahay oo iyana lagu xadgudbo xagga waxbarashada caafimaadka marka la eego gobollo badan baa cabanaya inagu gobolada weliba lama jeeranayo dabeecaddan ilaa waxaa ka dhegeysanayay qolo gobolada ka hadlaysa lahayd markii emasofti ka baxday isbitaalada gobolka tudhel waxbaa laga qabtay lakin gobolada kale waxba lagama qaban madhawa taasuna waxaan filayaa inay tahay caano jiiraan aan baaxad dareen halkana waxba lagama qaban oo saaxib ba yaahe wayna wayna wayna wada haysataa iska xamila ilaahay intuu ferish loo furayo ayaan odhan lahaa maxaa waxaa kala xusuustaa imaka waan ka hadli karaa doorashooyinka dowladdu waxay af libaax af waxay ku dhawaaqday oo ay aada u hadashay oo ay idaacadaha kasoo taagtay telefishinada waxaan qabanayna doorashadii saacada ku daramayno sideed bilood baa ka hadhay wax diiwaangelina oo muuqdo oo la sameeyaa ma jiraan wax kale oo jirta oo aan lama samaynin oo ciidahana haynin war guddidii kumushanka ee ku fashilantay doorashooyinkii hore ee ay qabteen lama belgelin ciidanka ma wada hadin kuwaas cid ay kuwaa cid kalsooni ay ka haystaan maanta doorasho ay u qabanayaan inta somaliland ma jirta waa in guddi cusub lasoo sameeyaa oo guddi cusuboo dambe la helaa oo dee commishanka ah oo dadka dhex ah ile kuwaasu dhex may noqon waa ku fashilmay taana ma hadhayaan bal haddana dawladdu wuxuu ridantaa ridantii ahayn ma rimigeeda rimigeeda rimigeeda saddexdii baan ku sheegahay maalinbaa loo laahay war waraabihii in laga waraaba laga sheegayay ma dawladdaa waxa weeyaan waxaan logeyno ma annagaa riyooda wax kala ka hadlayna war waxa waa tane sagaal sideed doon sideed doonana way hadheen doorashadina waa qoranahay dawladda soo taagan tahay ugala jeedno waa arkaynaaye bal sideeda isu waa udhaxtaa soogaana loo taaba arrintaas arrimahaasaan aad waxaan idhahaa dadweynaha wax kula daadaarin lahaa soo dhowr goor hore waan idhi reermiyiga dadka reermiyiga ee aan kusoo jeedino dhammaanteed laba xilli bay ku jiraan ayay galaan xillina waa abaar xillina waxa weeyaan waa barwaaqo xilliga barwaaqada xoolaha iyaga aa nin walba wuxuu yihahdaa reerkayga meel hablu yaalaado walahi dadkood kamayso oo reekaysiy mar la weydiiye xilliga abaarku dhacday ee ay kululaatay ceelku dhammaaday ee cawsku dhammaaday ee xaaladuhu ay adkaadaan baa layaa waa hebel reerkii xagu yaalaa waa reerna malihi ilaah baa lagu lahaa ilaah hebel kale adag waxba malihi xilligan hore xilligan xoolaha ilaah loo goliyo reermiyugeenu xilligaa iyagaa kale marka marba waxbay joogtay markii hore waxay joogtay somaliland bay tirriixaysay inaga xagga siyaasadda laakiin de hadda ima reerka maraysa marka la eego hareeraha somaliland marka la eego gudihii somaliland marka la eego hargeysa gudaheeda marka la eego wax kastaaba marka la eego sidii socon koob iyo sagaashankii muddo inay inay taageera qabyaalad ahaan waa qabyaaladdii ay barantay oo barantay oo barantay oo ay barantay ardaydii tahriirtay oo ay ka tageen wadankii oo aan ardaydo ardaydii ay markay tahriirtay ayaa qolada dukaamadii waxtay jirtaa kadaba tahriirtay dadki tahriirku ku dhamaaday waxna ay kalyaagaas joogaan waxna slibay joogaan waxaanay ku faaraysaa dawladdu mar walba wax ka wada ku faaraysaa waddan samay war waddada yaa maraya waddada dadkii mari lahaa uu ka tegi waddanka waddadana aad fiiraysaan qurbajoogka lagu soo baadhay ee wax laga soo urursanayo xaggeeda yaa u maraya waddadan xaggee ka waddanka sameeya maa taalo dhulkii dawladda iiba waa ogtihi dhulkii dawladda ayaa iiba dawladda hoose maca waxaa arka imaanayso oo cadaara oo qarangodoona waxay iibiyeen golihii bay iibiyeen sheekh bashiir ayaa imika meesha ugu horeysa la kaiibsiyo halkaa koob iyo labaatan bay bishay toban ku kala qaateen si calan waa kani horta ku dashanayn waxaa bay noo qaadeen waxay koo heesta qaadeen hees baa noo qaadeen markii aan dee hadalen hees baa bay noo qaadeen markaa dalka horta ana waa arkayaa dhageysanay horteeda lagu dhageysanaya madaxa dhaqameedka doorkiisina waa laga tegey qof madaxa dhaqameeda meel logeynayaa oo sidii ximay baa desa ka imaanaya meel kastaa ka yimaado si kaa ximayaana maha mid raygu leeyahay soconaya waa raygu wax lasoo qoray oo telefoon lagu hariyo wey adigu intaasan kusoo ururina wixii su-aalaana waa weydiin kartaa asalaamu calaykum waraxmatullah
suldan somaliland waxaa jira dee laasacaanood buu hoodle oo madaxweyneba samaysatay gooniye ilaa had haatan waqtigeena joogana cid ka hadasha ma jirto xukuumadda kamid a marka maxay kula tahay adigu ka salaadiin ahaan adoo ku hadlaya salaadiinta gobolka togdhar maxaad ugu baaqleed habacsanaanta ka muuqata xukuumadda dhinaca buuhoodba madaxweyne samaysato tiri anagu waxaana dowlad gooniye soomaaliya aban kamid nahayba
su-aalaad wanaagsan waa mahadsantihiin horta dowladda waxba ubaaqi maayo dowladda waxba uguma baaqo gebagoodaa dowladdan ligama leh oo warkama dego horaa ku sheegay gaariyayo dhigama le warkama dego indhama le wax lagu daro gebigoodaba sidaasaan anigu hor isaga daayo waxba uma sheego laakin iyaga horay wax dowladda samaysatay ee cali rash baayle lahaa waxay madaxweyne ayaa la hadli lahaa hortaagsidaba taawaa khaasuma taleex bay ku samaysatay dowlad xagga ku dambeysana waa loogi maanta oo saax dheer oo dayrsada magaalayo anago degmo dayrsada yadoo kale anigu jooga iyo cali rash leeyahay waxaan ahay madaxweyne ninkii maalji haddii arrinta waxaa loo lahaa waxa weye horta cali xalif oo socon mayso cadowga somaliland dabada ka wadan oo soconayso dadkana wadanka somaliland dadkaas kale hasilaayana male xukuumadena male waxa weeyaan dadka wadanka lila waxaan ma aqbalayaan ma aqbali doonaan reer sawlo uma dhama boqolkiiba sideed sagaal iyo sagaashan waxaan kale cali xalif cid wata male cali xalif waa ninkaa weyne mar wasiirka soo maray ee soomaaliya xilo kulaada soo qabtay ee maanta isagoo saaxdeed kaga yimi madaxweyneha markaa waxaa ugu baaqi lahaa reerkaa ka dhashay waxaa rasana leha reer ku dhashay baxa rasana leha reerkaa reer koortafaara ka dhashay ee uu ka dhashay garaan cabdaban reer magaca lay hahay maanta cali qalif baa loo soo diray oo balaayo dadka duula dagaal kumay baaqin ee nabadgelku baaskeen cali qalif maanta reer baa rasana dab u geliyey waa dadka baxa rasana ka daama fulan lahaa cali ninka la yihahdo cali qalif farag wuu hooda waxa wey waa reerka iskeed bay taagan tahay taleex iskeed bay taagan tahay reer soomalmarkay iyagu isu yimaadaan wax cad la yimaadaan hargeysa yimaadaan hadday doonayaan inay wada hadalaha wada hadlaan haddii dawlada markaa waxay ka hadli karaan fadwigu waa dadka laalaada marka anigu waxaan odhaa dawladda taba kugu baadi maayo tan majirta kugu baadi maayo sadamba kugu baadi doona insha allah waa qoladii qoladii macallinka ay kugu go-aye ciidan umasharadaysa xariga dhadaan joogta dhadaan baan madahay xarig baa ku masharadaysa calaqa salaaxdaha saaxdaha dawladda uma noqdo sool iyo sanaag iyo cayn iyo barco cayntuu degaya waa barco saddexdaa gobole jira way degaa qoladaas waan waan ogyahay dalkan waynala leeyihin gaadadooda sudaabintooda ogaashooda waan soo dhaweynayna waxaan oran lahaa war cadalka cadal ku dara dadka wixii wax tabayo aan wada hadalo nabadgelyada hala ilaaliyo waxna aan wadisano qolada intaasa kaga filaanisay
gudo waxaa la isu daa meeshan ba la diiriyo guulada la isku haysto ilaa hadda cid maxay tolay ka hadashay wasaaradda arrimaha gudaha hadday tahay ma jirto aduu ka salaadiin ahaan maxaa idiin qorshaysan maadaamay dhibaata meesha ka taaganto ciidan la geeyo lagu dhaawacay taliyihii maxay tolay guutada labayo tobnaad
salaam walaagsi weeyaan waana ma ku mahadsan tihiin shalayna waa ka hadlay arrintaas diiriya guuleed beliga diiriya guuleed horna wasiga hore ku jirta horena waan uga hadlay sidaan horeba uga hadlay horta waddanka dhib baa haysata sidaan horeba uga hadlay waddanka dhib baa haysataa waddanka dhib haysta waxaa ugu badan silaayo dhaxlay maxkamada dhaxlay maxkamad horeba sha odhanay maxkamadda dhaxlay silaayo oo waddanka guudka ka dhaxlay silaayo laba goro dhaxlay silaayo oo commission dhaxlay silaayo oo dawlado hoose iyo maayaero madax banaan dhaxlay silaayo madax dhaqameed dhaxlay intiiba dalaactooda la hostii mushkilada waddanka haysta ugu badan bay kamid bal waa taasi haddana idinkuba waa idinkaa su-aaley markii guurtigii iyo baarlamaankii iyo maxkamaddii iyo commissionkii iyo oday dhaqameedkii intaba madaxtooyada looga qoray mushahaaro madaxweynuhuna gacantiisa dee iyo cidda la cidda la talitaa ay gacanta ku hayaan dal badda iyo kala jeynaya afki madaxweynaha iyo afkii madaxtooyada dadka ku hadlaya madax dhaqameedka wax usoo jeedinaya madax dhaqameedka casharaada ka muuqata madax dhaqameedku arrintii uu lahaa wuxuu ka doortay inuu dawladda silaayo iyo madaxweynaha ammaano ama uu agtagnaado intii usii ugalaya weyi ma walaha anaga waxaa nooga qorshaysan inaan dadka kaa badbaadino in nabadgelyo aanu samayno inaanu labada qole ee meesha isku haya labada qolaba tagno inaanu u garqaadno oo dad ilaahay u garqaadno ciddii meeshaa leh inaanu xukunno taasa nooga qorshaysan naga laakiin wax kaloo nooga qorshaysan maanta dawladda aan kula hadlayno iyo dawladda waa dawladda iyo hore uga hadlay dawladda iyadoo intaasoo qole ka hadashay oo afar shir afar shir afar shir oo jira ay ay kasoo saareen dadka waaweyn oo lii arrintaa dib horoo dhigay salaada ku kale markaa dawladda waa waa taamidin sheega dhiga male waxna ma basho saasaan anigu markaa waxa loo qorshaysan oo loo qorshaysan in aanu dadka u labada qoloba u kala dabqaadno heshiisimo aan u walaalaa meel kugu keeno anagu baraan dee dadaal samayno haddii aanay taa dee lagu fulinba kolley deed waxay leeyihiin dad badan oo ay samaysteen oo ka bixda tayaaraho imakaba la soo diray haddana dee inta lacag qaybiyaan anaga baa laga horkeenin kuwa laftooda saas waa lagu qorshaysan intaas ogtoo koobi lahaa